doorashada galmudug waa doorasho galmudug leedahay waa arin maamul goboleedka uu leeyahay weeye madaxweynahooda inay doortaan annaguna waxaan u nimi inaanu goobjoog ka ahaano markhaati ka ahaano eegno broseska lagu gelayaa inuu yahay mid loo siman yahay mid xor ah mid xalaal ah mid la arki karo taa inaan goobjeeg ka noqono annaguna u nimi waxaan idin caddaynayaa in dowladda federaalka ah uu hogaaminayo ra'iisul wasaare khayre iyo madaxweyne farmaajo iyo anugu wafdigaan hogaaminayaa aysan cid gaar ah oo madaxweynaha soo baxayaa meeshaan aysan ka wadan arrintaas ay tahay arrin u taal dadka reer galmudug cidda ay dooranayaan mustaqbalkooda ku aaminayaan howlkaa markii la galo xildhibaanooda ay dooranayaan waa arrin idinka idin taallo ay xaqna aad u leedihiin waana mas-uuliyad